dowladda soomaaliya ayaa maanta soo saartay liiska koob iyo toban xubnood oo ay sheegtay inay aad u baadigoobayso kuwaasi oo ku jiro hogaamiyaha ururka al-shabaab axmed deeriye oo loo yaqaano abuu cubayda dowladda soomaaliya ayaa koob iyo tobankan xubnood madaxooda duldhigtay lacag gaadhisa hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar madaxa al-shabaab abuu cubayda waxay dowladdu isaga madaxiisa duldhigtay laba boqol iyo konton kun oo dollar haddaba sahre cabdi axmed ayaa arrintan waxa ay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda ridwaan xaaji cabdiweli
liiskan waa liiska horjoogayaasha ee la baadigoodayo kooxda ururka al-shabaab waxaa ugu horeeya axmed diriye oo loo yaqaano abu cubayda waxaana la duldhigay lacag dhan laba boqol iyo konton kun oo dollarka maraykanka ah labo waa mahad warsame qaley oo loo yaqaano mahad karate waxaana duldhigay lacag dhan boqol iyo konton kun oo dollar cali maxamed raage oo loo yaqaano sheekh cali dheere waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah cabdullaahi cabdi jimcaale oo loo yaqaano daa-uud ama suhayb waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah maxamed maxamuud nuur oo loo yaqaano suldaan waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah cali maxamed xuseen oo loo yaqaano cali jesto ama jabal waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah xasan maxamed cali oo loo yaqaano afgooye waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah cabdullaahi cusmaan oo loo yaqaano ismaaciil waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah maxamed cabdi muusa oo loo yaqaano habiil waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah maxamed maxamuud oo loo yaqaano dulyadayn ama kunno waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah yaasiin cismaan oo loo yaqaano kilwa waxaa la duldhigay lacag dhan boqol kun oo dollarka maraykanka ah liiskan waa liis hordhac ah waxaa jiri doona rag kale oo haddii ilaahay idmo iyana lasoo bandhigi doono waxaana golaha wasiiradu ay ay si xoogle ay ku ansixiyeen liiskan oo saxaafadeedyada haddii ilaahay idmo lagu diri doono qabaailka ay kasoo jeedaan si ay qayb uga qaadato in in dadkaasi la helo dadka soo qabsan abaalmarintaas ayaa la guddoonsiin doonaa insha allah ridwan bal waxaad noo kala caddaysaa lacagtan ma waxaa la siinayaa qofka soo sheega halka ay ku sugan yihiin mise waxaa la siinayaa qofka isaga soo dila ama qayb ka geysta howlgal lagu dilo horjoogayaasha sida aad sheeg wallahi dee lacagtan hadda waxa ugu muhiimsan waxay tahay cidda fariinta waxaa la raadinaya hadda waa xogta ciddii xogta keenta qofkaas la raadinayo meesha uu ku sugan yahay haddii qofku uu qofkaasi isagu dee soo qabto ama uu ku guuleysto inuu ka hortagana waxay noqon doontaa sidoo kale oo abaalmarintaas lacagta ah laakiin markii faahfaahna wasaaradda amniga ayaa hadda waxaa lasoo bandhiga waxa ay tahay sida caadiga ahba dadka dambiilayaasha ah ee la baadigoogayo iyo lacagta madaxooda la duldhigay marka saas ayay lacagta iyo magacyadu iskula socdaan waxaad iga warantaa ridwan muddo badan ayay al-shabaab soo jireen howlgalladooda iyo isku xirkooda iyo madaxdooda maxay tahay sababta xilligan dawladda ay u duldhigaysa lacagaha ee in madaxooda lagu bixinayo mas-uuliyiinta al-shabaab walaal dee sidaad la socoto hadda khataraha kooxdan al-shabaab waa khatar dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee dhibaato ku ah oo saameyn ku leh noloshooda guud ahaan waxaad la socotaa in dadka soomaalidu ay duruufo ku nool yihiin hadda meelo fara badan oo caalamka gaar ahaan hadda dhibaatooyinka ka taagan dalka yemen iyo dalka kenya oo dadkii soomaaliyeed iyo xawaalado fara badan iyo accounno dad la xirxiray waxa ay ku hayaan gudaha dalka waa la socotaa oo maalin kasta inay dadka soomaaliyeed dhiigooda ay daadiyaan oo ay banaystaan waxaad la socotaa khatartooda inay ayaad u siyaaday marka in go-aan laga qaato oo dadkan madaxda ah iyo kuwa dhiman lacag la duldhigo oo sawiradooda meel kasta la la dhigo oo dadka soomaaliyeed abaabulkaas ay ka qayb qaataan waxay runtii ay tahay arrin istaraatiijiyad leh oo ahmiyad ah oo dee golaha wasiiradu ay ay dood dheer kadib maanta go-aamiyeen waxaad la socotaa inay ka horreysay arrintan istaraatiijiyadii la dagaalanka argagixisada marka maalin kasta iyo xilli kastaba waxaa dawladdu ay diyaar u tahay inay dadkaas madax adag caadaystay dhiigga soomaaliyeed inay daadiyaan ee khatarta ku ah soomaaliya iyo meelaha kale caalamka ahba in meel looga soo wada jeedsado waxaana arrintan ay dan ugu jirtaa guud ahaan dawladda iyo shacabka soomaaliyeed oo aada moodid inay aada iyo aada u rafaadinayaan waxaad bal iga warantaa marka raggan ma waxa ay joogaan muqdisho mise meelo ka baxsan oo gobolada dalka ah wallahi waa horjoogayaal ururka al-shabaab ah meelaha ay joogaan waa guud ahaan dalka soomaaliya meel kastoo ay joogaan ayaana lagu talagalay in lagu baacsado dee waaxda sirdoonku dabcan baaritaanadooda iyo goodaha ay joogaan ayay ayay xoogga saari doontaa laakiin guud ahaan soomaaliya ayay joogaan raggan waana dadka aada iyo aad loo raadinayay ahmiyadda gaarka ka saaray koob iyo tobankan qof oo dawladduna ay ay xoogga saari doonto sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ridwan waxaad bal iga warantaa xaqiijin sidee baad ku ogaateen dhammaantoodba koob iyo tobanka nin inay al-shabaab xiriir la leeyihiin oo ay saraakiishooda yihiin walaal dee waxaa la socotaa dawladdu waxay leedahay hay-ado amni waxaa jira waaxyo iyo hay-ado gaara oo arrimaha xogta iyo dabagalka iyo sirdoonka qaabilsan raggaana rag arrimaha maamulka iyo maaliyadda iyo mas-uuliyaadka guud ee kooxdaas ururka al-shabaab ay ayay u yihiin runtii xubno lafdhabar u ah kulligoodna waa dad shaqooyin kala duwan ka haya kooxdaas ururka al-shabaab ama ha ahaato dhinaca dhaqaale ururinta ama ha ahaato dhinaca dagaalada ama ha ahaato dilalka qorshaysan afhayeenka xukuumadda federaalka ridwaan xaaji cabdiweli oo khadka telefoonka ugu warramayey sahra cabdi axmed halkaad kala socoteena waa v o a